Bilaanta dhakhaatiirta ee ka howlgala xarumaha caafimaad ee degmada Dooble iyo ee Hano Doorfey lagu qaadaya horumarinta arrimo caafimaadka siyoonka adeegan waan walanka wadanga bulshada aqoontiyo baradanga waxaana ku mid ah bilaanta dhakhaatiirta ee ka howlgala xarumaha caafimaad ee degmada Dooble iyo ku warbiyeen shaqadii oo hayaan bulshada magacayga waa Nasra Axmed Xaaji ee waxaan kamid ahay kalkaalisooyinka ka howlgala isbitaalka guud ee Dooble waxaan qabanaa shaqooyin badan oo kala duwan hooyada iyo dhallaankaan u shaqaynaa an qofka horta markuu yaryahay oo wax uu soo barto qof walba hoob buu leeyahay hoobkayga ayaa waxay ahayd inaan noqdo dhakhtar maxay ahayd waan ku guuleystay maxay ahayd rajada aan lahaa in aan bulshada wax u qabto oo qaybta caafimaadka aan ka shaqeeyo waxaana igu dhaliyey waa markaad fiirisid caalamka adduunka waa meesha keliya oo ugu wanaagsan ajir haddii la dhahana ajir aad ka helaysid adigoo haddana shaqo ka raadsanaysid marka hoobkayga ayay ahayd inaan dhakhtar noqdo magacayga waa deeqo wallaahi waxaan dhihi karnaa haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyo la-aanteed ama haween la-aantiis wax kala socon lahaa ma jirto meeshaan waxaa ka shaqeeya toddoba gabdhood oo caafimaad u shaqeeya wacyigelin badanna u sameeya bulshada deegaanka dhoobley iyo nawaaxigiisa ku nool kuwaasoo waxqabadkii ay iyagu fareen usii gudbiya kuwa kaleoo guryaha jooga marka waxqabad intaasaaba ugu filanba haweenka wixii loo qaban lahaaba waxaasaa uga sii muhiimsan annagoo siinayna talooyin la xiriira hooyada uurka leh ilaa waqtiga dhasho ilaa naasnuujinteeda hooyo kastana meesha ay ku aadan tahay waxay ila tahay inay kasoo baxda doorkeeda gabdhaha in wax la baro unbaa lagu dhiirigelin karaa gabar aan waxba la barin oo jikajoog laga dhigay waxba ma baranayso laakiin annagu waxaan hadda ku dadaalnaa si hooyo kasta saddex wiil iyo saddex gabdhood hadday dhashay lixdaba ay wax u barato oo aan wiilasha keliya looga dadaalin loo dadaalo gabdhaha si ay wax u bartaan oo iyagu wadanka ay wax uga qabtaan